waxaa magaalada anjaaf magaalada kale xeesadada waa kusoo xusinayay ergooyin kala gedisan kuwaasi oo diyaar u ah inay ka qayb galaan shirka faatuma laba oo si cangudihi kasta rasmiga uga furmi doona xarunta taariikhiga ee kale xafiidka markaasna looga dan lahaa allafariga shirka faatuma laba ayaa waxaa ay maanta ka dhacday howlka loogu talagalay si uu ka qabsamo shirkaasi xafiidan oo ay kasoo qaybgaleen gursooyin ay tiro badan oo ay qayb ka ahaayeen guddiga qabanqaabada shirka ururada haweenka ergooyinka kala yimid deegaanada sool sanaad iyo cayn dalka dibadiisa ayaa ka dhacday howlka shirarka lagu talagalay shirkaasi ka qabsamo xafiidaasi oo ay ka hadleen mas-uuliyiin ay kamid ahaayeen gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee shirka khaatuma labo mudane xasan al yuusuf axmed hawayaha guddiga qabanqaabada cabdi cagalule uqaalo kamid a ugaasha ugu caansan deegaanadana uu kamid ahaa caaqal maxamuud askar sama kuwaasa dhammaanteeda si aad ugu faraxsana in maanta la isugu yimaado xarunta taariikhiga ee kale iyadoo markaasna ujeedada shirkan looga gon lahaa in si rasmiga loogu dhawaaqo allabariga shirka khaatuma labo iyo ducooyin ay markaasi soo jeedinayaan culimada ku dhaqan deegaanka kuwaasi oo looga gon leeyahay in shirka ka hor loogu sii gogolxaadho allabariyo kala gedisan sidoo kalena waxaa shirka kusoo jiray wufuud kala gedisan oo ay kamid yihiin guddiga g sixoo iyagoo dalka dibadiisa kasoo kicdilay iyadoo markaasna la sugayo qaar ka madaxnimada gobolada sool sanaanka iyo cayn iyo ergooyin kala gedisan waxaa kaloo degmada tale soo guurdaafiyey ergooyin aada u tira badan kuwaasi oo ka kala imaanaya dalalka dibadiisa iyo gudihiisa sidoo kalena waxaa jooga ciidamo aada u tira badan kuwaasi oo ah dadka u dhashay deegaanada sool sanaag iyo cayn iyagoo markaasna ciidamada tiradooda kor ku daafisa ku dhawaad afar boqol oo askari lagaadiska teknikada loo yaqaano oo ay markaasi ku gaashaaman yihiin xafladan ayaa maanta waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga qabanqabada xasan aliis cali waxaana hadaladiisii kamid ahaa halkan waxaan ahay xasan cali yuusuf gudoomiyahii guddiga qabanqaabada shirweynaha khaatimo two ama khaatimo laba laga filayay muddo danba inuu ka dhaco deegaankaa kale ee qiimaha iqaayada leh marka hadalkan aada iyo aada waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha bulshada sool sanaag iyo cayn ciidamada qalabka jira dhalinyarada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee kasoo qayb galay shirkan kuwa shirki kusii jirana ilaahay waxaa uga darigayaa inay soo nabad imaadaan hawada iyo dhulka iyo qodaba soo meexaya ee inaga soo gaari jari waaye furitaanka shirka mahadnaqaa gaaban waxaan kusoo dhaweynayaa halkan madaxa madaxa madaxda dhaqanka soomaali intaas kadib waxaa islaan geesiisa ka hadlay caaqil maxamuud askar jaamac oo isagu ka hadlayay madaxa amaba afka uqaasha deegaanada sool sanaag iyo cayn isagoo madashaas ka hadlayna waxaa isaguna yiri sidan hal qoysa dankeriya dhimiro keliya baynoo tahay sida aynu u qaadanay mabaahaana waa sida waa laysku raacay sidii loo qaatay baana loo xuliyey oo aynu maanta goobta ku joogna waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan intii lahayd fikradda intii igu soo hawl gashay ee dhalinyaradii shan iyo tobanka shan iyo toban loo yaqiin ee soo koobtay dalweynaha dhulbaantay iyo degaankiisa waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa cid allaale iyo ciddii iska xilsaartay fikrad ahaan iyo ficil ahaanba inay gaarsiiyaan madacaa aynu qaadanay sidaas darteed waxaan ku soo dhaweynayaa madashatan shirka ee ah talaax dhulbahante waxaa noloshaasi ka hadlay qaar ka mid a ururada haweenka dadka bajoogta iyagu soo galay xarunta taariikhiga ah ee kala ee dadweynaha ugu fara badan iyadoo sidoo kalena noloshaasi lagu soo bandhigay dabayo buraanburo iyo weliba fanka hidaha iyo dhaqanka soomaalidu ay leedahay deegaanka nugaashu ay caanka ku tahay xarunta taariikhiga ee kale ayaa iminka waxaa ku sugan dadweyne aada u fara badan kuwaasoo lagu qiyaasay in ay gaarayaan matala inay yihiin kuwii ugu badnaa ee abid soomala xarunta taariikhiga ee kale marka laga reebo xiliyadii daraawiisheed ee markaas ay joogeen ciidamadii ka ciidamadii xaquudirarka dirarka badan kula jiray markiimaanta kusoo wadaduuga xafradan ayaa waxay ahayd in jawi heer furaa loo soo agaasimay dhinaca kalena waxaa islaa goob aan ka fogeen goobta xafradani ka dhacday ka soconaya u diyaargarowga amaba teendooyin loo dhisayo ergooyin kasoo qaybgalaya degmada tale iyadoo haatana la diyaariyey ku dhowaad boqol teendo oo loogu talagalay in ay hoy ka dhigtaan ergooyinka karagadisan ee ka imaanaya gudaha iyo dibadda dalka ee ka qaybgeli doona shirka khaatuma laba wararka dambe ayaad kala socon doontaan warbaahinta caalamiga eegaag sawiro fiidiyoyo iyo weliba codadka oo dhammaystiran maxamed cismaan cabdinuur warbaahinta caalamiga eegaag xarunta taariikhiga ee kale ee ay taalla gubasha shirka khaatuma laba ee wadatashiga beelaha dhulbahanteed